faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareel
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkani waa reedho cadaada waxa aad ku soo dhawaataan qodobada aad ku maqli doontaan warka duhur ee maanta haddii allaha awoodala laga helo waxaa ka mid a maamulka jubbaland oo ciidamo fara badan geysa mandheere iyo xiisad cusub oo ka taagan dalka shiinaha oo sheegay inuu tuhan ka qabaan in cudurka korona kaga yimid maraykanka dowladda kenya oo shaacisay in dhiigga keedka ee kenya loo iibgeeya gudaha dalka soomaaliya dowladda soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay ciidamo ay geysa gobolka gedo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo howlgallo ka sameeyay gobolka shabeellada hoose dalka kenya oo laga helay kiiskii ugu horreeyay cudurka koronafirus shacabka degmada xudur oo amar ay ku rogeen maamulka degmadaasi intaas iyo wixii soo raaca ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan warka duhure ee maantacadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalinimo jimcaha taariikhduna ay ku aasaysantahay saddex-iyo tobanka bisha saddexaad sannada laba kun iyo labaatan warka waxaa soo saaray anigoo alisaacil xuseen waxaa la socodsiin cusmaan axmed maxamed waa dhanka farsamada haashim cumar iminkana kusoo dhowaada warkaas oo dhan mahadsanid anise iminkii haatanna warkii oo dhan dowladda federaalka soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay ciidamo ay geysay gobolka gadow xaashim cumar xasan ayaa faahfaahinaya wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali maxamed amar dambe ayaa sharaxaad ka bixiyay howlgallada ay ciidanka dowladda ka wadaan qeybo ka mid ah gobollada dalka ee ka dhanka ah ururka al-shabaab iyo hadafka ay dowladdu ka leedahay tayeynta ciidanka xoogga dalka wasiirka ayaa sheegay in ay dubdhis ku samayn doonaan dhammaan xeriyihii ciidanka xoogga uu ku lahaa dalka isagoo intaas raaciyay in qaybo ka mid ah ay gobollada dalka ka hirgelin doonaan talisyo kale si loo ballaariyo tayada iyo howlgallada ciidanka dowladda waxa uu sheegay wasiirka in ka dowlad ahaan ay haatan ka go'an tahay in ay soo nooleeyaan cududii ciidanka xoogga wuxuuna xusay in haatan ahmiyadda ay siinayaan ciidanka lugta si ay ula dagaalamaan al-shabaab iyadoo ay xigi doonaan tayeynta ciidamada cirka iyo badda si ay soomaaliya ula soo laabato awooddii oo hore u lahayd sidoo kale dhinaca cunaqabateynta hubka ayuu sheegay inay guula ka gaareen taas oo ku xirneyd sida ay dowladda uga falceliso la dagaalanka musuq maasuqa habeynta miisaaniyadda iyo sare uqaadida tayada ciidanka taasina ay ka soo baxeen wixii haatan ka dambeeyana la filaya in laga qaado xayiraadda hubka si ay u soo afjirto dagaalka ka dhanka ah al-shabaab
maamulka degmada xudur ayaa amare ku soo rogid shacabka degmadaasi maxamed shariif wadani ayaa faahfaahinaya kadib kulan ay yeesheen mas-uuliyiinta kala duwan ee maamulka degmada xudur ee xarunta gobolka bokool ayaa waxaa laga soo saaray amare kala duwan oo la xiriira dhinaca amniga kaasi oo la faray dhammaan shacabka ku nool degmadaasi gudoomiyaha howlaha guud iyo guriyaanta degmada xudur cabdirasaaq isaaq saajin ayaa sheegay in kulanka laga soo saaray in qof aan qaangaarin uusan degmada dhexdeeda ku wadi karin gaadiidka loo yaqaana muutabajaaj oo si adag u shaqeeya sidoo kale dhammaan ganacsatada degmadaasi xudurgeyda daawooyinka iyo cabitaanada ayaa waxaa la faray inay iska hubiyaan tayada daawooyinka ay ganacsatada ka iibinayaan islamarkaana aysan iibin karin kuwa waqhtigoodu uu dhacay ama uu dhammaaday dadka ka dhiga adeega fulinta amarkan ka soo baxay maamulka degmada xudur ee xarunta gobolka bakool ayaa lagu sheegay in qofka ka dhiga adeega laga qaadi doono dallaabo kari waay dadka ka dhiga adeega aan fulin amarka ka soo baxa maamulka degmada xudur ee xarunta gobolka bokool ayuu sheegay guddoomiyuhu inay ka qaadi doonaan tallaabo sharci waafaqsan awaamiiro la xakusaaraya welida bajaajyada ama mootooyinkan oo inta badan xiliyadan dembi la kaarigay inay iyaalka ku yar ama anqaangaarna iskugu wadadaan walaayo dhibaatiyada diirsiyaagna isla mar ahaantaas adag malaya korta in ilikaliilan ka maqaangaarna maxkamadna deerna hebelkaadhili macna saas dartee qof walba waalidiintaas kumada iyaalkaas dhali usilikal xisaabtame walalla walaayo deersisada walan wada weeri haddii ilaayan amar buu wuxuuna hatana gawaag saacaduna ku bilaabo anti hato warkay deeri doona inay waalidiintaas iyaalkaas dhali iyo mas-uulku hada doonaan wal alla walaayo deersiyaan ama brobleema unugaadsiyaan waalidkana rukusaahiyi doon waana lan weero doon haddii ilaahayan maalin sabtag eh hafiisan idinka weero doon ma jartay inay magaaladan la hagilyahay cabitaana daawooyin dhii waxyaabaha soo dhan ilaa hatana jaran mainku deegaana ban walbo ganacsatee deegaankanka nool in waxyaabahaas dhii oo yani expire date ah usinka gado korna magaaladan daantii cid alla idinkaaranoona ganaa xowli la saara doon daawooyinka dhii cabitaanka dhii waxyaabahaas inay ku fogaadaan ishay walbo la gado oo dadka isticmaalayaan aas consumer haanan isticmaalo ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayaa howlgallo ka sameeyey gobolka shabeellada hoose warkan waxaa faahfaahinaya maxamed shariif wadani
ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxaa dhaqdhaqayo ciidan ay ka sameeyeen degmada awdhigle oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose halkaas oo dagaallo xoogan ay ka dhaceen howlgalka ayaa yimid kadib markii habeen ka hor ay weerar ku soo qaadeen saldhigyo ay ciidamada dowladda ku leeyihiin degmada awdhigle xubno ka tirsan ururka al-shabaab waxaana halkaasi ka dhacay dagaal socday in ka badan hal saac dadka ku sugan degmada awdhigle ayaa raadiyo cadaado waxay u sheegeen in halkaasi ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa howlgallo ballaaran ay ka sameynayeen iyagoo wata gaadiidka dagaalka noociisa kala duwan iyaga oo dhaqdhaqaaqa ka wada duleedka degmada awdhiigle islamarkaana mararka qaar rasaas ridayaan markii uu degmada awdhiigle ka dhacay dagaalka ayaa saraakiisha ciidamada waxay sheegeen inay iska difaaceen weerarkii ka yimid dhinaca ururka al-shabaab hase yeeshee ay bilaabayaan howlgallo ka dhana si ay uga saaraan tuulooyinka ay ku dhuumaalaysanayaan ee ka tirsan gobolka shabeellada hoose degmada awdhiigle ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa ciidamada danab ay la wareegeen bartamihii sanadkii tegey ee labada kun toban iyo sagaalkii iyaga oo ka samaystay saldhigyo waaweyn waxaana mararka qaar weerro kala kulmaan xubno ka tirsan ururka al-shabaab dalka kenya ayaa laga helay kiiskii ugu horreeyay caabuqa coronavirus wasiirka caafimaadka dalka kenya ayaa goor dhowe jeeciyey in qof qaba xanuunka halistaha coronavirus laga hela dalka kenya haweeneyda cudurka lagu arkay ayaa la sheegay inay ka timid dalka maraykanka soona martay dalka ingiriiska wasiirka ayaa sheegay in haweeneyda ay hadda xaaladeeda caafimaad wanaagsan tahay laguna sii hayn doono isbitaalka ilaayo inta ay ka caafimaadayso dowladda kenya ayaa sheegtay inay dabagal ku samayn doonto dhammaan dadka ay la kulanta haweeneydaasi tan iyo markii ay dalka soo gashay kenya ayaa waxa ay ka mid tahay dalalka deriska la ah soomaaliya waxaana dalkaasi ku sugan soomaali fara badan oo iskugu oo xuuti dalka uga qaxa dagaaladii ka dhacay iyo kuwo ganacsi ku haysta maamulka jubbaland ayaa ciidamo fara badan geeyey mandheera iyo xiisad cusub oo ka taagan halkaasi faa'iise xashin shariif ayaa dhammaystiraysa saacadihii lasoo dhaafay ayaa maamulka jubbaland waxa uu ciidamo fara badan geeyey magaalada mandheera halkaas oo ay horey ugu sugnaayeen ciidamo ka tirsan jubbaland oo looga awood roonaaday dagaalkii ka dhacay duuleedka magaalada baled xaawo saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ayaa waxa ay sheegeen in jubbaland ay ciidamo kasoo daabushay magaalooyinka kismaayo dhobley afmad sida uu sheegay korneyl aadan rufle oo ka tirsan saraakiisha ciidanka milatariga soomaaliyeed oo ku sugan magaalada baled xaawo waraysi gaar ah oo uu siiyey raadiyo cadaado ayuu sida tan ku yidhi degmooyinka afmadow badhaadhe iyo laga soo aruuriyey oo malaysiyaasi murtafiqiinta ah ee ayada ay tababaratay ah iyo ciidamada hoongaadka iyo la yidhaahda ee biiga oo laga soo aruuriyey dhadhaad meesha la yidhaahdo xagardheer kullan garsayka bajaa kale libooyo iyo gaarisa laga soo aruuriyey in degmada mandheera la keenay siddeed boqol oo kilomitr ilaa kun iyo laba boqol oo kilomitr qaarkood gudaha nfd ay kenya soo marisay mandheerana ay caawa diyaar u yihiin si ay dalkeenna caragalad oga sameeyaan damacoodu su yahay weeyo marka xaqiiqada dhabtooda jirta waa eenadeer dalka soomaaliya in la dulaysto oo dadka soomaaliyeed la laayo wehowtoodkaas waa sidaa weeyo waa dabacoodu laakiin haddee balad xaawo meel inta canaasiir loo soo aruuriyo caano laga dhama ma aha marka ha adeer baqdin ilaahay baa nagu leh annaga iyo shacabka iyo hala yaraatee wax baqdin iyo cabsi anama hayaan laakiin cadowgan waa naqaanaa meesha hadba meesha uu soo marayo hadda meesha uu ku sugan yahay iyo dabciisa beentaana dad og baana su-aashaan su-aashay jawaabteeda waxaa weeye cabsi ilaahay baa nagu leh dad canaasiiroo ay gaalada cawaanka soo abaabusheeya ayadaba annagu kama cadsoonayna ciiddaan leenaha eeradeer duulaan baa lagu soo yaa ciidda soomaaliyeed waa lagu soo duulay annaguna inaan difaacan xaq baanu leenahaa laakiin maaha inaan cadsoonayna taa macna dowladda kenya ayaa shaacisay in dhiigga kaydka ee dalka kenya loo iibgeeyo gudaha dalka soomaaliya anise cali xuseen ayaa faahfaahinaysa dowladda kenya ayaa eedeyn cusub waxaay u jeedisay dowladda federaalk soomaaliya uu kala dhexeeyo khilaaf ka dhashay dhowr waxyaabood oo ay ugu dambeysay xiisada hadda ka taagan gobolka gade ee soomaaliya dowladda kenya ayaa sheegtay in ay socdaan baaritaano ay ku wada eedeymo la xiriira in dheeg lagu deeqo shacabka dalka si sharci darro ah loo iibgeeya dalka soomaaliya wasiirka caafimaadka kenya mutaahi koga ayaa sheegay in saraakiil ka tirsan dowladda ay ku lug lahaan karaan howlaha la xiriira dhiigga kenya laga xado ee loo iibgeeya soomaaliya wasiirka ayaa ku hanjabay saraakiisha baarista ay ku socoto inay si sharci darro ah dhiigga u geeyaan soomaaliya dowladda kenya ayaa horey u sheegtay in uu aad u sii yaraanayo kaydka dhiigga dalkeeda taasi ay keentay in baaritaan lagu samaynayo laguna ogaanayo in loo iibgeeyo soomaaliya dowladda soomaaliya weli kama aysan jawaabin eedeynta kaga timid waddanka kenya waxa ayna noqonaysaa eedeyntii ugu horreysay ee noocan oo kale ah oo loo soo jeediyo dowladda federaalk soomaaliya dowladda maraykanka ayaa joojisay maalgelinta adeegyada kaydka dhiigga ee dalka kenya oo ay waday shan iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay tallaabada uu maraykanku ku joojiyey maalgelinta kaydka dhiigga dalka kenya ayaa sababtay in uu yaraado dhiigga kaydka inkastoo aan weli si rasmi ah loo xaqiijin eedeynta kenya oo ah in loo ibgeeya dalka soomaaliya dowladda shiinaha ayaa sheegtay in dalka shiinaha ayaa sheegay in ay tuhun ka qabaan in cudurka coronavirus uuga yimid dalka dalka maraykanka mar kale war soo saaraha maanta anise cali xuseen ee faahfaahinaysa dalka shiinaha oo ah wadankii ugu horreeyey uu ka dilaacay xanuunka korona oo haatan dunida ku faafay ayaa ka hadlay dalka uu tuhmayo inuu ka dambeeyey faafidda xanuunka korona wakaaladda wararka ee reuters ayaa werisay in afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha shoya lijan uu bartiisa twitter-ka ku qoray in militariga maraykanka laga yaabo in xanuunka korona ay geeyeen magaalada wohan oo halkii ugu markii hore ka dilaacay xanuunka saameynta ugu badnaa uu ku yeeshay waxaa laga yaabaa in ciidamada maraykanka ay xanuunkan safmarka ah geeyeen woham warkiinu ha caddaado waxaana maraykanka ku sugnaa faahfaahin ku aadan arrintan ayuu yidhi shooha oo ku qoray bartiisa twitter-ka hadalka afhayeenka ayaa ku soo aaday xilli safiirka shiinaha u fadhiyay dalka koonfurta afrika master songad uu sheegay in xanuunka uu ka bilaabay dalka shiinaha balse taas aysan ka dhignayn in xanuunka markiisii hore uu ka bilowdo dalkaasi ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ku aadan arrintaas oo ka soo baxay dowladda maraykanka waxaana sidoo kale aan la ogeyn in ay suurtagal u noqon karto in ciidamada maraykanka ay xanuunkaasi geeyaan waham iyo sababta maadaama aysan ka mid ahayn dalka maraykanka hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa maalmo kahor ku dhawaaqday in caabuqa korona uu yahay musiimo safmar ah oo caalami ah w h o ayaa in muddo ah isku haysay dhaqdhaqaaqa cudurkan isagoo hadda ku fiday inta badan dalalka caalamka guud ahaan waxaa intaas ku eg warkii dooraad kala socoteen warbaahinta radio cadaado warkan warka xiga jumco wanaagsan